inuu barasharka bedelo wuu isla bedelayaa tembraturku yani biyaha haddaynu barasharka ka fudaydina masalan afartan digrii baynu qaadka ku ibaabroyd garan karnaa badda markaasi barasharka ayaa badan ama bakdiga barasharka ayaa aada u tiro badan maadaama barasharku aada u tiro badan yahay ma suurtagalaha inay biyaha kale si fudud u ibaabroydgurabaan ama kor u kacaan isla markaasi waxay leeyihin dabkaasi qaybtaa u ku shidaya biyuu saddex boqol ilaa afar boqol oo digri oo centigrade bay gaadhayaan dabka ku shidan meesha maaha damya wa biyahaas waxay gaadhaan temperaturkooda saddex boqol ilaa iyo afar boqol oo digri laakiin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa aaya waaxida fii suurati tuur tacaala wuxuu ku tilmaamayaa aayad qura wa tuur wa kitaabin maskuur في رق منشور والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع إلهي سبحانه وتعالى ورع عررية والطور جبل طور ضرت نبي موسى له وحي يدا إلهي قدرة وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع شن شيء إلهي قدرة سبحانه وتعالى ilaahay wuxuu ku dhaartay subxaanahu wa tacaala atuur oo buurtii nebi muuse loogu waxyoodaya iyo kitaabka ay culimadu le waa looxulmaxfuudka iyo waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacala ku dhaaranayaa sakti lmarfuuc samada waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaaranaya waalbahri lmasduud iyo badda olanaysa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala sajara bimacnaa awqada fi naari yusjaruun waatay aayaad kale ilaahay tilmaamaya in dadka naarta lagu shiri doono waxaynu leenahay ilaahay intuu ashyaadaasoo dhan ku dhaartay ayuu wuxuu dhaaray in cadaab rabbika la waaqi cadaabka alle waa waa mid xaqa oo soo degaya sidaynu u ogaanay maanta in baddu ololayso ayaa wallaahi loo ogaanaya in cadaabka allana waaqic yahay tan shalay maynan ogeyn laakiin maanta markay aqoonteenu horu martaynu ogaanay walikulli naba-in mustaqar haddaynu jaanibkaa dhaafno bal jaanibkan kownka ah yani nusuusta qur-aanka aad bay u tiro badan tahay bal aan dhinaca bini aadamka u eegno ilahay wa fii anfusihim buu yidhi sanuriihim aayaatina fi lafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum anahu alxaq bal aan xagga nafta bini aadamka in yar ka eegno waxaan leenahay low lam takun aaya fi lqur'aani alkariim lakanat aladyaanu kulaha fii ma'zaq haddaan hal aayadii qur-aanka alle ku jirin diimahoo dhan dhibaataa qabsan lahayd amase kamay kamay jawaabi kareen masaa'il badanoo maanta laisweydiiyey jirka qofka bini aadamka ah wuxuu ka kooban yahay baynu leenahay khalaaya unugyo tiro badan unugyadaasi qofka bini aadamkii uu ka samaysan yahay waxaa ka mid ah unugyada alkhalaaya alcasabiya nerve systemka unugyada ku saabsan unugyadaasi nerveska ku saabsan qaybta ugu tirada badan le waxay ku jiraan dareemayaashaasi qaybta ugu tirada badan le marka maskaxdiya dhankaa laga imaado waxay ku jiraan haragga sare ee bini aadamka ama diirkan sare sababtu waxay tahay ilaahay wuxuu inooga dhigay al-indaar almubakir waa raadaarkeenna rasmiga ah inoo warraba ama digniinta koowaad waxayna siiyo weeyaan masalan diirkan sare waxaynu ku jira wax allaaliya waxa wax lagu dareemo kuleylka ayaad ka dareemaysaa laakiin inta xawaya waa kulayl baa jira ka carar lagu kuleeyay haddii aanay xaggaa sare ku samaysnayn dhibaato badan ma qofka bini aadamkaa qabsan lahay sida ka dhacday bilmasel waxaa jira waddanka ingiriiska wiliyola alfrod la yidhaahdo nicmatul alam buu laayay alamku inaad xanuunka dareento waa nicmo isagu wuxuu laayay ama nerfiskista waxaan shaqaynay qaybtii alamka dareemi lahay saa daraaddeed daawaha dabka aad u gacanta saaro isagu ma dareemayo gacantiisa way goynaysaa wuu arkaya laakiin waxbaa isaga lama aha iskaga haynaya maadaama aanu lahayn yani wixii u warramayay maskaxda ee odhanaya kala carar meesha kuleyl baad dareemaysahay ilaahi subxaana wa tacaala diirka sare wuxuu inoo saaray markaas inuu raadaan inoo noqdo wax kasta inooga diga dabeeta xagga sare aad ka dareemaysaa shaygu inuu kululyahay inuu qabowyahy inuu culusyahy inuu fududyahay inuu fiiqan yahay inuu qoyan yahay inuu engegan yahay waxaasoo dhan markaad shayga taabato adoo aan isha ku eegin ayaad waxaasoo dhan garanaysaa kullu dalik waxay ku jiraan maxay dareemayaashaada tahay waxaan leenahay inuu ugu badan yahay dareenku jidhka xaggiisa sare waxaa u daliila masalan dhakhtarradu markay ku mudayaan irbadda marka lagugu mudo marka u horeysa irbadu ay jidhka geliso jidhka waad fira gelisaa waad dareentaa laakiin hadday nadiifu bilaabato irbada inta hore la gasho waxay dhaaftaa mantaqadii sare ee uu ku tiro badnaayeen dareemayaashu marka irbada inta dambe uu sii wado dha adiga wax xanuuna kugula male adinta ma dareemaysid si kale haddaanu tilmaamno waxaynu odhan karnaa waa sababta ka dhigtay haddaad imika wax kulul cunayso markaad gacanta kaga gubayso saa tidhaahda mesku sidii xagga afkaad usii tuurtaa haddana afka markaad kaga gubayso macaankaa tirtiraada waa laga yaabaa inaad goo sii degso kaa macnaheedu waxa weeyaan dareenkaagu inay meelba meesha kasoo sarrayso ka dareen badanta kulaylka gacantaa dareemayo gacantii markaad ku hayn kari weydaad afka ku rido afkiina markaad cabaarta labaclabaasisay hayn kari weydaad xagga hoose u dhirtay ismirta xagga hoose way ka dareen yar tahay kulaylka sida ay gacantaada u dareemayso waxaynu kala odhan karnaa waa waxa ay ku kala saaraan masalan dhakhaatiirtu qofka gubta hadduu isagoo cabaabaya la keeno waxay idhaahdaan waxba ma qabo sababta waxa weeyaan waxaan gubanin bay leeyihin casaabtii xagga sare ku saabsanay dareemayaashiisii sare ayaa dabku wada siirin saa daraaddeed buu xanuunka dareemaya hadduuse la keeno bay idhaahdaan isagoo aan waxba dareemaynin oole way jiro gustuuna meesha say cadaatay waxay leeyihin dabku aad buu gubay qofku san oo in weynba gubatay sababta waxa weeyaan mantaqadii dareenka oo dhan ayaa tagtay oo gubatay waxay leenahay maadaama alamka ama dareenku uu xagga sare ku saabsan yahay walaan eegna ilaahay siduu tilmaamay dadka inuu akhiro u cadaabayo wixii beeniya ilahay wuxuu leehay subxaana wa tacaala ina aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nuslihim naara kuwa buu ilaahay leehay subxaana wa tacaala aayadkayga ka gaaloobay waxaan ku qurayaaba ilaahay yidhi naar kulamaa naqijat juluuduhum badalnaa juluudan gayraha liyaduuqu lcadaaba baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala kor kastoo diirka sare uu gubta baa ilaahay yidhi waan cusboonaysiinayaa diirka sare si ay cadaabka u dhadhamiya baa ilahay yidhi alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir ka wax cadaabaya waa ilaahay abuuray waanu yaqaanaa bini aadamka saas daraaddeed ilaahay wuxuu leeyahay kor kastoo diirka kare gubtaba waan cusboonaysiinayaa baa ilahay leeyahay diirka sare maxaa loo cusboonaysiinaya liyaduuqu lcadaab baa ilahay yidhi si ay cadaabka u dhadhamiya ilahay markuu qur-aankiisa ku tilmaamayo masalan jahanama waxaa lagu tilmaamaya inay tahay nazaacatun lishawa waxaa ilaahay ku tilmaamaya lawaaxatun lilbashar waxaa soo sifiy waxa weeyaan xagga saray gubtaa baa la leeyahy xagga uu qofku ka dareemo kulaylka ayay gubtaa masalan ilahay xaqa markuu tilmaamaya kuwa zakada bixin waaya saa loo gelayo fatukwaa biha jibaahuhum wa junuubuhum baa ilahay leeyahy inta la naareeyaba xagga sare lagaga kaawadaynayaaba ilahay ku tilmaamaya uma subuu fawqa ra'si min cadaab yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim waxaasoo aayada ilaahay wuxuu ku tilmaamaya xagga sare laga cadaabayo waxaase jirta aayad qur'aan oo kaloo tilmaamaysa in hoostana laga cadaabayo waxaa jirta mindhicirayda qofka bini aadamka ama alamcaabu waa caloosha iyo mindhicirka iyo waxaasoo dhan marka la isku daro ma laha acsaabtan kuleylka iyo waxa kan dareenta laakiin casaab kale buu leeyahay masalan acsaabta uu leeyahay waxaa ka mida kuwa dareemo daqdiga barasharka kuwa dareemo laakiin kuma badno kuwan alamka dareema laakiin ilaahay subxaana wa tacaala kuwa markuu xaggaa laga cadaabayo si kalu tilmaamayo inuu wuxuu cadaabayo waxaa jirta haddii rishaabaa ku dabalo ma rishaa ilmuqaati yani wuxuu leeyahay kobar saaran oo aan waxa kan u dareemi karin kulaylka haddii la jaro mindhicirayda markaas oo waxa ay ka daataan abdoodi dadka kale ay ku daataan waxaa la leeyahy waxaa ku jirta isna mandaqa kale oo aada u dareenta waxa loo yaqaano kulaylka ama jacaylka ilaahi subxaana wa tacaala markuu biyaha kulul dadka waraabinayo wuxuu leeyahy wasuquu maaan xamiima faqataca amcaahum baa ilahay yidhi xagga hoosiyada markii layska cadaaba biyo kulul baa waraabinayaabaa ilahay yidhi laakiin si ay u dareemaan waa loo goynayaabaa laleeyahay xidma waa la googoynayaa si ay u tagaan maxay mantaqadii ah acsaabta uu ka dareemi lahaa kulaylka ilaaha wax cadaabaya subxaana wa tacaala waa ilaahay bini aadamka abuuray waxa dhacda qofka bini aadamka markuu mashkilaadku ku tiro bato ama dareenkani markuu bato wax kooba la yidhaahda buu garaabo idhaahda yani bilmasel markuu gubta gubashadu ka tiro badato maskaxdu way qaadi kari waayeysaa dabeetna wuu miyir beelayaa markuu miyir beelana waxba ma dareemayo dambe maadaama uma yinugaaleen quraysh iyo waxaasoo dhan ma dareemayo ilaahay wuxuu yihi taana waa idinka ilaalinaya waxaa alla leeyahy subxaana wa tacaala laa yuqضى calayhim fayamuutu walaa yukafafu canhum min cadaabiha kadalika najzi kula kafuur ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala lama dilayo dadka oma dhimanayaan lagamana khafiifinaya baa ilaahay leeya kooma iyo waxaa ma gelaya bal e way dhadhaminayaa caqligiisu taan buu ahaanaya waa u soo jeedaya diinku markoo dhammaadaba waa loo cusboonaysiinaya cidmaa waa loo googoynaya suu biyaha kuleelkoodiiyo waxaa u dareemo dabeetana naafta saasuu ku jirayaaba ilahay kadalika najzi kula kafuur ba ilahay ku kastoo gaalnimo badan saasaan ku abaalmariyaaba ilahay leeya subxaana wa tacaala low lam takun haadihi alaayaat haddaanay qur-aanka ku soo aroorin diimaha waxaa la odhan lahaa waxoogaydan yaro guudnu waan miyiri beelayaayo waxba yani waa iska dhamaanaysa ama diirka sare markuu dhamaado maxaa la cadaabi baasa odhan lahay laakiin ilahi subxaana wa tacaala wuu garanaya sia lagu cadaabay man akbara maxamed calayhi salaatu wasalaam yaa u waramay maxamed macluum tashriix buu yaqaan filimana nasabi buu darseemiyayo waxa kan baa la yaqaanay inagun baa maantan darisanay masala waxaa jirta aayad qur-aan ka mid a caalimka zardani la yidhahdaa wuxuu yidhi aayaddaasi muddaan ka fekerayay cashara sanawaatin ku dhadhowban ka fekerayay buula way wariiri maanta dambaa nin weydiiyey buuli wuxuu yihi shew anigun baa dambeeyey aayaddani waxay sheegaysa konton sano ka hor baa la ogaaday buu yihi anigaan aqoontii soo gaadhin waxay jirtaa aayad qur-aano ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa kalaa lain lam yantahi lanasfacan binnaasiya naasiyatin kaadibatin khaatia abu jahl markii laga hadlayey iyo kooxdii nebiga calayhi salaatu wasalaam hortaagnayd ayaa ilaahay wuxuu yihi haddaanu ka joogsanin wuxuu wado waxaan qaban doonaa baa ilaahay yidhi fooda foodaasi oo ah waxaan nasfin doonaaba leeyahay lanasfacan binnaasiya naasiyatin kaadibatin khaatia lama odhan isagaa kaadib oo khaatia waxaa la yidhi naasiyatin food baa ilaahay yidhi kaadiba ilahay beenisiyo rasuulkiisiiba oo khaati oo gabsan aakhiro marka dadka meeshaa naartiyo dhulkaa loo sii wada ilaahay wuxuu leeyahy yucrafu almujrimuuna bisiimaahum sayu'khadu binnawaasi walaqdaama mujrimiinta waxaa lagu garanayaaba inuu ilaahay yidhi calaamaadkooda dabeetana foodaa la qabanayaaba ilahay yidhi iyo gomadaha aayad kale ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa markuu ka warramayo kownka waxa dul saaran oo dhan inuu isagu maamulo ma min daabbatin ilaa huwa aakidun binaasiyatiha ma jirta baa ilaahay yidhi wax dunida kor socda ilaa iyo ilaahay baa hayo foodiis ina rabbii calaa siraatin mustaqiim foodatani waa maxay waxa dheeraadka ay wadato ilahay wuxuu yihi walikulli nabain mustaqar professor kiitmore ninka la yidhaahdo kiitmore waa nin dhakhtara professora wadanka canada u dhashay waxaan filayaa toronto jaamacadda la yidhahdo inuu joogo waa aqoon-yahanka ugu weyn wadanka canada fii cilmi tashriici waladini ama qofka bini aadamka ah tashriixiisa ama human anatomy iyo alajina embryologiga waxyaabaha ku saabsan uurka iyo ilmaha yaro kobcay iyo waxaas waa caalimka ay uga dambeeyaan wuxuu leeyahay kitaab weyn oo ku saabsan dibrain la yidhahdo almuq kitaabkiisaasi masalan wuxuu kaga warramayaa maskaxda iyo shaqadeeda wuxuu tilmaamayaa wuxuu yidhi waagii hore waxaanu odhan jirnay fooda ama maskaxda bini aadamka ah qeyb baa jirta horo fasteynka ah labada koonee la burburo markay calaamadda udhaxaysiya maskaxda sawirkeeda qeybta hore waxaanu dhigi jirnay buu yidhi annagoonu idhaahnaa wax wadiifo ama leh ama shaqo ma leh lama hayo wax shaqo ay bini aadamka intan u qabato markaanu neerfiskiisa kala eegna buu leeyahy waa la yaqaanaa maqalku neerfiska uu ku xidhmo waa la yaqaanaa indhuhu neerfiskay ku xidhmaan urtu meeshay ku xidhanto dareemayaasha kaloo dhabe meeshay ku xidhanto qaybtan hore waanu u weynay buu yihi wax haba yaraate ay insaanka u qabato dabeetana waxay odhan jiray buuri dhakhaatiirtii hore haddii jaraaxa lagu sameeyo qofkao intan laga jaro waxba u noqon maayo maadaama aan looba haynin wax wadiifo ama wax shaqo ay qofka bini aadamka u qabato baxdigu wuxuu sii socdaba dhowaan waxaa la ogaaday buu yidhi inay soo danyar ee qofka bini aadamkaa intan ugu horraysa maskaxdu inay tahay buu yidhi meesha xukunta ama markasul idaara lilinsaan markasul ikhtiyaar inay tahay baan ogaanay buu yidhi qofka bini aadamka halka laga maamulaba waa meesha qofka bini aadamkaa maxkamadiisu ay ka dhacdo uu ku qiimeeyo waxaase inay sax yihiin ama se inay qaldan yihiin inuu waxaa fuliyo inuu ka tago inuu been sheego inaanu been sheegin si kale haddaanu tilmaamo buu yidhi haddii intan qofka laga jaro dabeetana aad tidhaahdo fadhiiso wuu iska fadhiisanayaa buu yidhi badda ku dhaca haddaad tidhahdo wuu ku dhacaya ma fakerayeysa yani doorasho dambe ma laha buu leeyay haddii jaraaxa intaa lagaga sameeyo oo laga saaro buu leeyay qaybtaa markasunidaan haddii laga saaro awaamirtii la siiyaa ubuu fulinaya laakiin isagu kama fakerayo ma saxbaa ma qaladbaa ma samaysaa mise waad ka tagtaa idan waa qaybta maamusho baan leenahay qofka bini aadamka iyo wuxuu dooranayo dariiq xaqa inuu doorto iyo inuu baatilka doorto inuu been sheego inuu run sheego inuu wanaagsanaado inuu xumaado si kale haddaynu tilmaamno waxaan leenahay waa qaybta ka mas-uulka ah qofka iyo wanaagiisa ama xumihiisa oo dhan lidalik baa ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamayaa markaa laleen leeyahay salaada sujuudo halkaa dhulka dhiga macnaha laga fahmi kara wuxuu idin leeyahay halkii laydinka amrayay inaad hoggaansan tihiin iyada lafteeda dhulka dhigaa laydin yidhi sujuudi iyada lafteeda dhulka ha taalo aakhiro ilaahay wuxuu tilmaamaya in markasul idaara un laga qabsanayo basharka dabeetana waxaa la yidhaahdo fuliyun inay hore u fulinayaan kii naarta loo daraana inuu naarta qaban doono kii jannada loo daraana inuu xagga jannada u kici doono saa daraaddeed baa aayaadka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inay naasiyadu tahay naasiyatin kaadibatin khaatia man callama muxamed calayhi salaatu wasalaam yaa uga warramay nebi maxamed qadaayaadka kale waxaan leenahay qofka bini aadamkaa maanta iyo aqoonta laga og yahay way tiro badan tahay waxaa jirta masalan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamaya yakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin halaat ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala bini aadamka waxaan idinku abuuray uurka hooyooyinkii khalqan min bacdi khalq abuurba abuur kadib baa ilahay leeyahy subxaana wa tacala yani abwaar kala gedisan mar qura laydinma abuurin oo qaab qura umayda soo bixin laakiin dawrad kala gedisan baa soo martay fii dulumaatin halaat baa ilahay mugdiyo saddexaa soo dhex martay yani qoroftan sare hooyada dabeetana ilmagaleentii dabeetana mashiimadii madheertii yani saddex qorof oo kala sarreeya culamada badhna waxaabay leeyihin mashiimada lafteeda saddex beedaleeyad baa la tilmaamaya mid kasta haatee ilahay wuxuu leeyahy dulumaad insaanka waxaa lagu abuuray baa laleeyahay meel madow dunidu goormay ogaatay rabaca qofka bini aadamkaa ama wax kastoo abuurmaya kobaciisu inuu u baahan yahay madow waxaa la ogaaday sideesanada wixii ka dambeeyey baynu odhan karnaa amase markuu soo baxay siflun siflu manaadib fertilization carruurtan in yarre aynu nidhaahna carruurta quraarada lagu lagu fertilizegareeyey yacni tajribada markii la bilaabayey deelaabasriga caadiga habaa la dabcay in lagu bilaabo sidaa daraaddeed in fertilizationka lagu sameeyo dee meel caadiga dabeetana toobtani way socon weyda kadib bay waxay dareemeen in meel madow loo baahayo aan light ba lahayn waxaa lagu sameeyey markaasi meel madow oo aan light lahayn markaa kadib ayay u fushay wixii ay doonayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aankii kusoo degay wuxuu tilmaamayaa abuurka qofka bini aadamka meel madow in lagu abuuro uu baahan yahay yaa u warramay afar iyo toban qarni hoostee waxaynu leenahay caalimka zandani la yidhahdo waa caalim muslima raabitat alcaalam alislami qisma alijaz alcijaaz alcilmi fi lqur'aani wasunna buu haystaa ee wuxuu yidhi waxaa culamaan isugu yeedhnay buuri dunida ka mid ah oo ay ka mid yihiin saanisyahanno waaweyne adduun ka mid dabeetana waxaanu la galnay buuri niqaash ama see dood doodiyo caddaad socota oo aanu ka warramayna buu yidhi qofka bini aadamka iyo abuurkiisa iyo sida uu qur-aanku uga warramayo ayaa waxaa istaagay buu yidhi nin la yidhaahdo marshal johnson waa nin brofessora oo maraykana toddoba shirkadoodoo caalamiga ayuu mustashaar ka diimiyey ama toddoba shirkadoodoo dawooyinka sameeya khaasatan ilmaha yara carruurta ayaa hooyadiiyo waxaas dawooyinka isticmaali karaan ayuu yahay mustashaarkooda qaanuuniga isagoo saxeixa mooyaane inay socon karin waa nin caalim oo dunida macruuf ka ah marshal johnson oo fadhiya baa istaagay buu yidhi dabeetana markaanu waxyaalo badan ka warranay wuxuu yidhi waxay sheegaysaa waa nonsen wax la rumaysan karaya maaha wuri soo barorta dhegeysa baanu nidhi buu yidhi suu yidhi ma dhici kartay anigu ma inta wixii noloshaydu qortay inta ii soo ururiseen ayaa tidhahdeen buu yidhi qur-aankay ku taallaa qur-aankaanu kaa tusaynaa ayaan fadhiisay baa layidhi marshal johnson waxaa loo tilmaamay markaas in ilaahay subxaana wa tacaala inuu qofka bini aadamkaa ku abuuray caloosha hooyo isagoo atwaara yani saynisku dhowaan ayuu ogaaday qofka bini aadamkaahi inuu dawro kala nooca soo maro bal ee waxaa la ogaaday baynu odhan karnaa intii la helay microscopiska khaasatan electronic microscopeku intuu soo baxay oo ah intii la sawiri karayay hooyada iyo ilmagelinkeeda wixii ku jira marshal johnson markaa wuu hadlay wuxuu yidhi arrimii marku hadlay baa layidhi maxaad u aragtaa maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaanaa ka warramaysaa horta saddex probability un baa jira buu yidhi saddex ar arrintu saddex mid un bay noqon kartaa buu yidhi inay sudfatay sudfa yani by chance erey unuu iska yidhi iyo dabeetana u waafaqay waxa kale iyo inuu maxamed microscope haystay buu yidhi waayo saynis yahanadu intaanay haysanin microscopeka may ogeyn buu yidhi masailada ay sheegaysaa marka inuu ahaa nin haystay qalabka microscopeka loo yaqaana wax lagu ego iyo inuu yahay buu yidhi waxii xagga alle ka yimid saddexdaa mid unbaa dhicaysa buu yidhi markaase waxaa la yidhi saddexdaa aan kula niqaashna haddaba sudfadu ama waxa jaaniska iskaga dhaca waa dhici karta qof intuu hadal iska yidhaahda inay wixii caynkaa noqdaan laakiin arrintan inaanay sudfo ahayn waxaa tilmaamaysa bay yidhahdeen bini aadamku aqwaarta uu soo maro lama odhan inuu qowrar buu soo maraa dabeetana taa laguma daynin ee qur-aanku wuxuu u tilmaamay magacyo u bixiyey markuu intaa marayo nudfaa la yidhaahdaa halkaa markuu marayo calaqaa la yidhaahdaa halkaa markuu marayo mudqaa la yidhaahdaa dabeetana waa la kala tafsiiliyey eray bixinta uu qur-aanku u bixiyey brofesor kitmod oo hadlaya wuxuu leeyahay ma jirta buu yihi synisku terminology uu leeyahay ilmuhu markuu kobcayo allahuma ilaa marka kuliyaadka medishiine la darsayo toddobaadaa lagu darsaa yani toddobaadka koowaad toddobaadka labaad toddobaadka saddexaad toddobaadka afraad toddobaadaa lagu darsaa laakiin wax magacya ah oo terminology oo loo yaqaana ma jirto markaasuu iminka wuxuu kaga doodaya majaalista caalamiga dunidayga in musalaxa qur-aanku inuu noqdo musalaxa scientifica la qaato kitmor doodii u dambaysay caalamku taasu taagayi lamana haya baa laleeyahy wax uga dhadhow saa daraaddeed baa iminka waxaa laleeyahay ma loo qaadan karaa medical terminology eray bixinta qur-aanku uu tilmaamayo calaa kulli xaal waxay u tilmaameen markaa marshal johnson in arrintu aanay ahayn unu eraynin iska yidhiye inay xataa magacyo leeday oo wakti kasta la sifeeyey bal ee in la xadiday xataa awqaada bal ee axaadiista qaarkood ama aayaadka qur-aan inay tilmaamayaan sida wuu kala hor abuurmaa waxa kambe masalan lafaha iyo jidhka ka hor abuurma waxoo dhan toor by toor inuu u tilmaamayo idan wuxuu yidhi hadday qadiyadu caynkaas ay sudfo maaha arrintani arrin probability by chance wax iskaga dhaco iska yidhi ma aha waxaa la yidhi qadiyadaada labaadaad microscopeka sheegaysa xadaaradda way wada socotaa ummadda microscope samayn kartaa gaadhinta way samayn kartaa ninka quraaradan yar u warwareejin kara birahan u samayn kara waxa ka samayn technology uu wada socdaa marka xaggan inuu u kobcaba xagga kalena inbuu u kobcaa xadaaradii carabeed haddii leega ama jaziira alcarabiyana taariikhdeeda laguma hayo maray microscope lahayd ama waxa ka samaysay idan taasina wax jirta maaha marshal johnson wuu islaamay amase waa shahaatay waxaanu yimi muctamarkii labaad isagoo wata mawduuc la yidhahda ataqdiiraat alarbaca fi lqur'aan masale kale oo saynisku ka warramayo oo ah afar saqaab ee uu soo maro bini aadamku iyo suu qur-aanku uga warramayo isagaa sigtay oo ka warramaya markaa oona qur-aanka cayn ka yidhi isagoo hadlaya wuxuu ku tilmaamay wuxuu yidhi qur-aanku iyo xaqaa'iqduu sheegayaa maanta dunida cidna kama qarsoona laakiin buu yidhi mas'alada iimaanku taasoo qura kuma xidhnaa ee duruufaad badan oo bini aadamka xadidaa jira buu yidhi waxaan odhan karaa buu yidhi ma aha xaq oo aan la arkaynin ee waxaan odhan karaa buu yidhi waa geesinimoo aan lahaynin si kale haddaanu tilmaamo buu yidhi haddaanu ashahaadano boosaskaygii waanu waayaynaa buu yidhi waddankaygii markaan ku noqono yani toddobadii shirkadoodba inaan khasaaraba laga yaabaa buu yidhi oo laga heliyo waxaa laga yaabaa iclaanka oo dalkoo dham inuu aniga igu soo jeestay cayhayda marka waxaa jirta buu yidhi waxyaabo kale oo qofka bini aadamku hadiyo goor ilaashado uu ku dadaalo siduu haysan lahaa waxaa laga yaabaa buu yidhi intan oo nin waa culamadii dunida markaasi meesha niqaashka lala wada nin aan u cadaynin inuu jiro laakiin hanaa lagu eega buu yidhi si aynu u kala geesinimo badan nahayba yani niman marun buu iscadayn doonaaye geesinimadu bay ku xidhan tahay buu leeyahay xaq oo qarsoon kuma xidhna su-aalkiisi sii tilmaamayay wuxuu ku tilmaamayay mawaadiicdan a iminka ka hadlaysaan buu yidhi aad tidhaahdeen qur-aanka awka anigoo ah buu yidhi ninka booskaasi dunida ka jooga marka loo eego yacni mansilada basharka uu kala joog joogo waxaa jira buu yihi mawaadiicdan qaarkood waxa aan ogaaday afar iyo toban casho horteed intaanan halkan imanin buu yidhi yani waxaaday macluumaadkaygaba kusoo biirtay afar iyo toban casho ka hor ayaan qaba ayaan ka ogaaday buu yidhi idinku hadda ka warramaysaa waxaan leenahay qur-aanku wax badan buu tilmaamaya masalan caalimka janzani la yidhahdo wuxuu tilmaamaya wuxuu yihi maalin maalmaa ka mid ah ayaa waxaan u tegay buri nin la yidhahdo balmer balmer waa professor geologyga takhasuskiisuu yahay waa ninkii madaxda ka ahaa ururka geologyga ee maraykan ay leeyihin geolojiinta maraykanku ururka ay leeyihiin ixtifaalkoodii boqolaad yani sanad guuradoodii boqolaad ay samaynayeen waa ninkii madaxda ka ahaayo markaa haystay isagoo meel fadhiya baan usoo galay buu yidhi markaasaa waxaan ku yidhi balmarow dunida halkee u hooseysa adigan geologyga ka shaqeeye dunida halkee baa yani weynaana sii lafalaya wax ku xisaabsana halka ugu hooseysaa waa xagee ducabaar aamusayba wuxuu igu yidhi buu yidhi waa arrin u baahan calculation badan iyo research in la sameeyo dee maraajicda lagu noqdo laakiin hortiisa waxaa taallay buu yidhi golob aha markaasi dee nin mutakhasisa golobkiiyo calaamado badan iyo waxle golobkiibuse war wareejiyey buu yidhi markaasu wuxuu arkay meel aagoo tilmaamaya lowas point ka dunidu halka uu yahay markaasu wuxuu yidhi buu yidhi waa dhigsiga albaxri ilmayit meeshaan la yidhahdo ase waxaan ku uri buui ka warran aayad qur-aanka iga ka mida hadday sheegayso ma halka u hooseysa buu yidhi in qur-aanka inuu ka warramayo masaan ku uri buu yidhi haa sheeg buu yidhi wuxuu tilmaamay aayadda qur-aan ee ilahay ku tilmaamayo aliflaamiin gulibat ilruumu fii adna alard wahum min bacdi galabihim sayuglabuun aayadda qur-aan ee ilahay wuxuu ku tilmaamaya gulibat ilruumu fii adna alard reer rum waxaa lagu jebiyey buu ilahay yidhi adna alard kelimatu adna fi luga alcarabiya alaqrab way noqon kartaa alakfadna way noqon kartaa labada macnaba aayadda tafsiirkeeda waa ku saxee ilahi wuxuu tilmaamayaa reer ruum meeshii lagu jebiyey dagaalkii dhex maray room iyo beershiniska goobta uu ka dhacay wuxuu ahaa dhersiga adna alard waa meeshii lagu jebiyey idan waa meesha jaziira alcarab ugu dhowo oo alaqrab haddaynu aayadda ku tafsiirno arja jaziirat alcarab markay leeyihin isla markaasi waa adna alardi baa la leeyahay ay akfad alard waa dhulka meesha u hooseysa aayadatan yani min nabuu'aati alqur'aan bay ka mid tahay qadiya aada u ballaadhan bay tilmaamaysaa waqtigu hadda inoo saamaxayna inaynu ka warrano laakiin waxaan leenahay masaa'ilkan qur-aanku uu ka warramaya waa masaa'il haatan iska cad aan dood badan u baahnayn qur-aanku wuxuu soo degayay labaatan iyo saddex sano ayuu iska soo daba degayay kownkana in badan baa qur-aanka aayaad aad u tiro badan oo kumaankum gaadhayaa ilaahay ku sifeeyey kownka meelo badan baa ilaahay ka sifeeyey waxaad garan kartaa mar kastoo sifaadka aad wax sifaynaysaa sii badataba marbaabida siga inaad joogto ahina wuu sii badanaya haddana waxaasoo sifaa isagoo qur-aanku sameeyey wax khataa lama hayo nuulis boka ininka la idhaahdo waa jaraax waa dhakhtar wax qala serjana waa dhakhaatiirta u caansan waddanka faransiiska moris boka ininka la yidhaahdaa toban sannadood baan baadhayay buri sidii aan u helo xaqiiqo cilmiya oo qur-aanka ka hor jeeda waxay u qaadatay buri toban sano baxsigaasi inaan in uu soo helo wax xaqiiqo cilmiya oo qur-aanku uu burinayo toban sano kadib markuu waayeyna wuu islaamay waxaan hadda leeyahay buuq caana oo uu kaga hadlayo diimaha saddexda ah yuhuudda iyo kristanka iyo muslimka saddexdooda kitaab iyo saynisku isu dhinac dhigaya dabeetana wuxuu leeyahay labada kale waxaan u hayaa akhbaa badan laakiin uma hayo ka qur-aanka labada kalena intii xagga alle ka timi waxaynu leenahay ma aha laakiin waa human interpolis bolishanku bini aadamku ku sameeyey weeyaan baynu leenahay ama taxriifkii lagu sameeyey ee risaaladu mid quraya xagga alle ka timi subxaana wa tacaala waxaan leenahay qofku xaqa markuu arko qasab ma aha inuu raaca yani waanu raaci karaa waanu ka tegi karaa inuu raacaaba isaga u dana laakiin bini aadamka waxagan waxyaaba badan oo wareegtaa iska jira laakiin qur-aanka kariimkii maanta markaynu ku eegno casrigaynu joogno macluumaadka xaqiiqada ah waxaad moodaa inay aada isaga fududahay sida dadka loogu bandhigi karo inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkii alla soo dirtay wahaa bale sheekhaas zandani la yidhahda wuxuu yidhi waxaan imi jarmalka dabeetana waxaan u tegay buu yidhi nin brofessoroo la yidhahdo albert cronal albert cronal waa brofessor mulxida waa kuwa aan ilaahay rumaysanayn aniga oo og buu yidhi inaanu ilaahay rumaysanayn ayaan su-aal weydiiyey waxaan ku yidhi buu yidhi alberto waddanka carabeed ma jirtaa waah webiya ay mari jireen oo dhir badan uu lahaa waa saxaarahan carabta ma jirtaa waa uu dhir badan lahaa oo webiyadu ay mari jireen markaasuu yidhi buu yidhi haa aan rumaysanayn anigoo og buu yidhi inaanu ilaahay rumaysanayn ayaan su-aal weydiiyey waxuu yidhi buu yidhi alberto waddanka carabeed ma jirtaa waah webiya ay mari jireen oo dhir badan uu lahaa waa saxaarahan carabta ma jirtaa waa uu dhir badan lahaa oo webiyadu ay mari jireen markaasuu yidhi buu yidhi haa fi lcasri aljalidiyi alawal buu buu yidhi buu waagii hore fi lcasri aljalidiyi alawal buu buu yidhi buu waagii hore barfku dunida hadheeyey ayay jirtay buu yidhi qadiida tani markaasaan buu yidhi anigu waxaad sheegaysa garanmay maxaad ku caddaynaysaa inay meesha tani ahayd webiyaan iyo dhir inay lahayd maxaad ku caddaynaysaa wuxuu yidhi dhulka qoditaan meel kastoo ka mid aynu dhulka ku samayno waxaynu markiiba u tegaynaa buu yidhi baqaaya alashjaari walanhaar baan dhulka ugu tegaynaa xafriyaadka markaynu soo saarno waxaynu helaynaa buu yidhi dhirtii gabowday iyo meelihii biyuhu mari jireen iyo wixii oo dhan marka qoditaan yar uma inooga baahan tahay buu yidhi meelo badanna waa laga qodo si caadiya loo helaya markaasaa waxaan ku yidhi buu yidhi wa ka warran haddii haddaa nebiga eegay ka warramay annaga nebigeegi wuu noo sheegay inay dunidani maracaynka ahayde maxaad u malaynaysaa cabaas buu iga aamusay buu yidhi markaasu wuxuu markii dambe yidhi waxaa laga yaabaa ancient romanski inuu ka maqlay buu yidhi markaasaa waxaan ku yidhi buu yidhi taariikhda caalamka waynu haynaayo ma ku haystaa meel ancient romaniski ay waxaa ku magacaabeen ay ku sheegeen romaankii hore meel ay kaga hadlayaan arrintaasi ma aragta adbaar fakeray buu yidhi waxaa laga yaabaa wax badan baa dunida lumaya inay luntay oo qoladaa war ka helay waxaan ku yidhi buu yidhi ma dhici doontaa mar kale inay caynka ku noqonayso oo jasiiratalcarab meesha arkaysaane saxaarahay inay mar dambe webiyaal ka dilaaci doonaan oo ay dhir yeelan doonto iyo kaymo ma u malaynaysaa haa buu yidhi buu yidhi markaasaan yidhi buu yidhi maxaad ku caddaynaysaa markaasuu wuxuu yidhi waxaa bilaabmay alcasru aljalidiyi athaani guuritaankii barafka ayaa bilaabo koonfur buu u socda yani barafka iminka waqooyiga yurub inugu haystaa xag uu sii socdaa wuxuu gaari doonaa dhulkaasi dabeetana waanu qiyaasnaa buu yidhi hadda sanawaad kasta inta uu kaco dabeetana waa mas'ala cad buu leeyay inuu mar gaadhi doono halkaasi markuu gaadhana inuu isbedeli doono environmentka dhammaantii oo ay noqon doonto dhul webiyo badan iyo bado badan iyo deele dhir badan inay noqon doonto markaasaa waxaan ku yidhi buu yidhi ka waran arrintaa haddii nebiga eegay ka warramay waa aamusay buu yidhi lantan ciisha rumanista lamahaye si hore wuxuu yidhi ciisha rumanist baa sheegay waa iska aamusay buu yidhi waxaan ku yidhi buu yidhi waxaad maanta o dhan kala xisaabinaysay sheegaysay tii sii hore iyo tii sii dambaba sadar badhkii baa naloogu sheegay buu yidhi annaga in sadar ka yar hal sentenis oo aan sadar buuxinin ayaa naloogu sheegay deetana wuxuu akriyay xadiidka imaamu muslim uu soo wariyey oo xadiidkii ka warramayay qiyaamaha dhicitaankiisa laa taquumu saaca xataa tacuuda arda alcarab muruujan wa anhaara yani nebigu wuxuu lehy alayhi salaatu wasalaam qiyaamuhu ma dhici doono ilaa iyo ay ku noqoto dadminis mar horay ahayd ee mar labaad ilaa ay noqoto dhulka carbeed saxaaraha aragtay weeyaan muruujan wa anhaara baa ilahay yidhi dhul dhir iyo webiyaal iyo wax walbale meesha arkaysaane saxaara boodh ka kacaya iyadoo dib saa u noqoto mooyaane qiyaamuu dhici maayo baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa ku yidhi buu yidhi intaa ka yar senteniska dhan ee nuska ah ayaa inaga nebiga iyagu noogu tilmaamay dabeetana albert croner hadalkii uu ka soo bixi waayo uu iska aamusa waxaan leenahay nusuusta qur-aanku uu kaga warramaya mas'aladasani aad bay u tiro badan tahay haddaynu ku talagalno inaynu ka warranana wakhti aad u tiro badan bay qaadanaysaa laakiin waxaan leenahay intaynu maanta sheegnay way inoogu filan tahay inaynu baabkaasi kusoo koobno waxaan leenahay markaas nuqsaantu maaha islaamka oo aan xaq sidin ee nuqsaantu waa dartiisii oo ka seexday halkii laga rabay qofka muslimka inuu soo bandhigo diintiisa ayuu wuxuu noqday isagu mid mustahlaka oo wixii loo keeno u qaata waxba si aan iska baadhin qof wixii loo sheegaba rumaysta isagu si aan waxba sheegi karin mawduuca waxaan u doortay maanta wuxuu ahaa waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiinayaan rasuulku inuu rasuul iyo weynu wada ogeyne maxaa soo kordhay kale wax kalema soo kordhin ee inaan idiin sheego inay shaqadeenii ka seexanay yani rasuulku wuxuu rasuul u ahaa dadka oo dhan soomaalida iyo carabtoo kula umaaha isaa ku bilaabay inaynu dadka kala gaadhsiino oo risaaladan aynu sidnaa inay noqoto risaalad basharka wada gaadha bini aadamka maanta diin la-aan ba haysee haddii aynu wakti badan oo kala sii helana qadiyadda jawaanib kale waynu ka eegi ama waxyaabo kale oo iyana ka warramaya risaalada nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam waktiga waynu ku dheereeyey laakiin intaas baan kusoo koobiyo bilaas بسم الله الرحمن الرحيم